fulaan ayuu xadfayaa markaa sheekha sheekhiisiibaa wuu qaala fulaan odrhanaya waa mucallaq kol sanadkii intaa in ka badan buu xadfayaa oo meel dhexa ayuu sanadkii kaba qaadaya sadee qaala daauusun qaala mucaadun iituunii bikhamiisin aw labiisin lafti saasoo saka kuba sugan reer yamaneed kuba lahaa eeg waa jasmiyey laakiin waa sanad dhexdii qaala daauusun in in ka badan buu xadfay qaala daauusun qaala mucaadun kolla sanadkiiba waa wada xadfay saxaabigii mooye sida xadiidkaa saxiixa muslim isagu mawsuulka ku a qaalat caaishatu dee kolla rasuulka ilaahay baabuu odhanaya qaala rasuululahi sala allahu calay wasalam ama amara ama dakara isagoon cidna sheegin sanadkii haddaba mar kastaba kan loo tiirinaya waa kan ee mudaafileyga loo jeedaa kolba waa kan la magacaabayo hadduu imaka sheekhiisa sheekhiisii qaala fulaan yidhaah mudaafileyhu sheekhiisii buu noqon sheekha sheekhiisi haddii sida xadiidka aan soo qaadayey qaala daawuusun qaala mucaadin uu yidhi daawuus baa mudaafu ileyhu noqonaya xadiidkaa saxiixa muslim mawsuulka ku qaalat caaishatu markuu yihi mudaaf ileyhu waa qaalat caaishatu marka mid kastaba suuro kastaba kolba kan uu magacaabay ee xadiidkii loo tiiriyey kaa waa ka sugan yahi wey kaa arrintani way ka sugantao haddii aanay ka sugnayn oonu ka ansixin ma jasmiyeen oo muu yidhaaheen sidaasuu yidhi waa goyn uu goynayay inuu hadalkan yidhi ama sameeyey markaa waa taas marka maxaa imanka hadalka laga ixtiraasayaa hadduu imanka sanad dhexdiis saasoo kale qaala daawuusuu yidhi imanka waxaan haysanaa un hadalkan iyo daawuus inuu ka sugan yahay sanadka inta dambe noo harsan in la hubsado weeye si sanadka kaleba loo eegayey ma wax celiya miyay jirtaa inqidac miyuu ku jiraa waxyaalo sidaasa iyada marsaladaasna marka dambe ee waynu gaadhno ayaan si yar iyo daaxin doonaaye laakiin mudaaf ileyhu macnuu waa taas waxaa looga jeedaa wax kale maaha ba wamaa lam taasi waa wixii haddaba siiqo jasmi wamaa lam yakun fiihi jasmun wixii aan jasmi ku sugnayn ujeedadu muu odhan qaala siiqata tamriid buu kusoo naqliyey muu jasmin ee siiqata tamriid buu kusoo naqliyo muxuu yidhi ba ka yurwa ama yudkaru wayuxkaa cibaarada saasa warada balaganaa canhu waxyaalo saasa wasiiqatu tamriid oon si waxaa laga hubin dee saasaa la yidhi saasaa lasoo naqliyey saasaa la wariyey oo kale waana qaaliban marka dee xadiidka daciifa culimadu ay soo naqlinayaan qolooyinka aan dee iyagu aan ilaaliya ee aadna isku dhowra waa dee hadduu xadiidku sugan yahay kutubtooda fiqiga ama kutubtoodii kaleba soo dhiganayaan waxay dhowraan siiqada hadduu xadiidku daciif yana cibaaradan kaba cabiraan yurwaayo yudkariyo yuxka haddii kalena way jasmiyaanoo xadiidka sugan haddii siiqadan ku wariyaan dee ma habboona xadiid aan sugnayna haddii siiqadan lagu wariyo siiqada hore lagu wariyo ma habboona haddaba hadduu sitaa bukhaari uu kuba soo naqliyo misaalaan bal muslim way kuba yartahaye waruwiya wadukira ama waa la wariye waa la sheegay falaysa fiihi kuma sugna xukmun xukun bisixatihi sixadiisa uu ka ansaxay can ilmudaafi ilayhi kan kolba loo tiriye haddii la idhaha yudkaru can ibni cabaasin meeluu saaba yidhaha bukhaari taasi ma aha imanka xukun aan xukumayno oo la jasminayo inuu ibnu cabaaskani ka sugan yahay siiqadani ma aha siiqo taa keenaysa adeeg waxaa dhici karta dee qolooyinkiini waxaqristay ama musalax hore u arkay in dee suuradoodu ahayd ay suuraysanayeen ama ay haysteen dhici karta in kol haddii siiqata tabriid loo wari lagu wariyey inay tahay dee xadiidkaasi waa daciif arrintu taas maaha xadiidkan siiqata tabriid ku wariya daciif buu leeyahy xasan buu leeyahy saxiix buu leeyahay ku isagu kitaabkiisa uu kusoo saaray isagoo mawsuulu siiqata tabriid kusoo naqliya cibaaradan ega cibaarada waxay keenayso waayo waxa dhici karta in badan dee dad sida ama loogu sharxay ama loo fahamsiiyey way ka duwantay sidan waxa weeyaan horta kuma jirto uun ruuxan kolba la magacaabay inuu ka sugnaaday xukum la xukumay ma ma jirto lama waa ka suganya laakiin taasi kama dhigna ninkan xaggiisa daciif buu ka yahay daciif waa noqon karaa waa sidaas siiqada isagaba badan xasan buu noqon karaa saxiix buu noqon karaa bal saxiix bukhaari kuba sugan buu sidan u isticmaalay laakiin arrin jirta u isticmaalay umuurahaasoo dhan marka mucallaqa gaadhna waayo imika waa carab waa wax la soo geliyey meesha mucallaqaan kuba sharxi doonaan amtiladeedna kulaba iman doonaaye meeshii laakiin kuma sugkaa haddaan nidhi waxa kan loo loo tiiriyey inuu ka sugnaaday baa la goynayaa tan lama goynayo inuu ninkan ka sugan yahay waa ka sugnaan karaa kamana sugnaan karo xadiidkii markaa daciif buu noqon karaa saxiix buu noqon karaa xasan buu noqon karaa intana amtilo ayaaba jirtaa bal markaasi horta laakiin kuma sugnaa imika waa taa wamaca dalika iyaday taasi jirto ujeedadu xukm la jasminayo inuu kan ka sugnaaday aanay jirin falaysa fiihi kitaabka kuma sugna kitaab saxiix marka horeba lagu magacaabay xadiidun waahid hadduu daciif yahayna xadiid aada u daciifa hadday dhacdo inuu dacfigiisu adagyahay marka horeba bukhaari waa raaciya oo maxaa abuu mintu soo naqliyo oo idha waiskar laa yutadawacu limaamu fii makaanihi imaamku halkii uu ku tukaday yaanu ku sunaysan ama kuma sunayso meel salaad kamid ay ku sugan tahay ayaa muxuu raaciya walam yasixa waayo kol hadduu dacfiga aad u adagyahay marka horeba isagaan ka aamusahay oo markaa xadiis waaya hadduu ku jirana isagaa cadaynaya walam yasixa ay cibaaradaas u daba dhigta ma sugnaaninkan ma ansixin wa sababto aanay taasi ugu sugnayna markaas waa liidkhaali gelintiisa fi kitaabi kitaab almusama lagu magacaabay bisaxiix kitaab saxiix la yihi ayuu ku jiraa marka kitaab saxiix la yihi xadiis waahiy oon dee radintiisa loolaba iman iyo cadayntii kumaba jiro oo bal marka hadduu daciif yahayna dacfigiisu dacfi adag ma aha buu leeyaho nihaayo gaadhay taasi bal waxa weeye waa masalo aynoo dambaysa insha allahu tacaala bayaankeedo dee mucalaq buu tarjamo usoo dhigan doona maraatibu saxiix saxiixu maraatibtii uu lahaa mar rabbina waxayna soo maray ana bacda alculamaai culimada bacdigood dakaruu inay sheegeen asaxa alasaniidi asaniid kuwa ugu sixo badan cindahum iyaga agtooda oo macnaa waa ti aynu soo marnay asaxu lasaniid oo dee dhowr ina uu inoo soo naqliyo shan iyo fa binaan calaa dalika inagoo taa ku binaynayna inay asaaniidu kala sixo badan tahay oo kala xoog badan tahay wa calaa tamakuni baaqi shuruudi sixa sixadu shuruuddii ay lahayd intii kalena oo dee bal matalan sanadkood maaha ee xaggii bal matalan ah cilo la-aan iyo shuduud la-aan iyo umuurihii caynkaas ee kale makansi uu sanadkani makansaday shuruuddii sixada inteedii kalena taa aan kuma binaynayno yumkinu waxa suurtagala an yuqaala in la yidhaaho ina lilxadiidi saxiixi maraatiba waayo dadku iyagoo wada siqaada ayaanay haddana kala sarreeyaan kala xifdi badaniyo kala idqaan badaniyo cadaaladii ay ku kala sarreeyaan taasi waa shay waaqaca dadku suuro keliya maaha ninkani kol hadduu siqayo ninkan kale inuu la siman yahay maaha cadaala hadday usugnaatay ninkan kale inuu cadaala nin ay usugantaha ninka kaleo kasii cadaalad cadaalo badan iyo kasii awracsan baa jiraya bal markaa haddaba saxiixu maraatib buu yeelan alif faacla maraatibi maraatibtiisa ta ugu sarreysa maa kaana marwiyan waa xadiidkii laguba wariyey maa kii weeye kaana ali marwiyan mid lagu wariyey biisnaadin biisnaadi min asaxil asaniidi asaniidka kuwa ugu sixa badan kaba mid ah ka maalikin can naaficin can ibni cumar waa ti aynu soo marnay asaxil asaniid bukhaariga inay kuba sheegeen silsilatu dahab baaba la yidhaahaa haddaba xadiidka sanadkaa lagu wariyey wax cilo oo kalena aan lahayn waa martabo sare ama maraatibtii kii ugu sarreysuu yahay dee kuwii kale iyaguna asaxal asaniid lagu sifeeyo ayma kale ku sifeeyeenna waa la martabo ayay noqonaysaa marka ay dee shuruuddii kale sixaduna meesha ay hagaag mutawafir u tahay taas ba waduuna dalika waxa martabadaa ka hooseeya oo martabadaa dee markaa laguba tirinayo asax alasaniid wixii laguba wariyey martabo kaba hooseysa noqonaya laakiin iyaduna saxiixa rutbatan meer xagga rutbada waduuna dalika rutbatan oo dee kale rutba huba ay taale waa ta une rutbatan maa kaana wixii ahaaday marwiyan mid la wariyey min dariiqi rijaalin rijaal dariiqood hum iyagu adna ka martabo hooseeya min rijaali lisnaadi alawali isnaadkii hore raggiisi kariwaayati xamaad ibni salma can haabitin can anas oo wuxuu leeyahay dee axaadiistii ama lagu wariyey asaniidii asaxal asaniid martabadii hore ay noqonaysaa culimadu inta badan dee mutuunta way ka laasimteen mutuunta may kala qaaqaadin axaadiisan dee asaniida ayay san oo kale maraatibta u qeybiyeen laakiin dee matnigii lagu wariyey bay tan xukumkii iskaba yeelanayaan waxaa markaas soo raacaya sanad aan lagu sifayn asaxal asaniid inuu yahay laakiin rijaashiisu rijaal siqada ay yihiin ragga asaaniiddaa hore kuba suganna marka la eego walow xaggii cadaaladii ay wadaagsadeen dee idqaankii awqaadda qaarkeed uga yar waabsan uga yar hooseeya taas baa iyaduna martabadii labaad noqonaysa maxaa kaba mid ah xamaad ibnu salama can thaabit can anas waaba dee sanad markaa muslim isagu ah shuruuddiisii oo bukhaari san aanu uba badsan ama bukhaari maya xamaad ibnu salama istishaad mooye ixtijaaj ahaan wax kagama wariyo walow laakiin xamaad marka uu dee meelo qaarkood bay waa nin caalim ahaa xaafid ahaa caabid ahaa aadna uqiimo badnaa kolley waxa weya xibaan oo kale iyo yaanu magacaabinba isagoo bukhaari uga jeeda ayuu dee tan oo kale nooc radi uu leeyahay dee ninka ninkaa ka tegay hebel la xujaystay kolley wax toosan lamu iman cibaaro saasa kuba dhow ayuu meela idhahaa kitaabkiisa mashaahir culamaa alamsaariya bal markaa laakiin markay noqoto xamaad inuu haabit ka warinayo waa aclaa darajaadka suxuu isba tegayaayo marka la eega axaadiisa haabitin aada u yaqaana aada u dabdiyey weeyaan oo dadka kale ee xataa mutqiniinta ee haabit wax ka wariya waa kaga horeeya isagu waayo muddo dheer buu laasimayba bal taasna waa martaba taa hore ka hooseysa jim waduuna dalika rutbatan iminkay hagaagsantahay tii horena rutbatan ubayd waa tamyiisaane waxa taa ka waabsan xagga rutbada oo taa iyadana kasii hooseynaysa tan xamaad oo kale maa kii kaana ahaaday min riwaayati man shaksi riwaayadii taxaqaqat ay sugnaatay fiihim iyaga dhexdood adna dee lafdiga manna xagga macnaha waa ka jamac xagga lafdigana waa ka mufrad markaasa doonta waad ku laqbayn kartaa ama qoom iyo duul riwaayadood taxaqaqat ay sugnaatay fiihim iyaga dhexdood adnaa maa yastuqu calayhim waxa uu ku rumoobayo wixii ugu yaraa wasfu siqati siqo wasfiyeed oo macnaa waxa iyadna martabadii ka dambeysay taa noqonaysa oo saxiixa maraatibtiisii kaba mida ruwaadda iyaga markaa siqanimo marka raawiga lagu sifeeyo wixii awsaafee lagaba doonayey heerkii ugu hooseeyey ka haysta oo dee rag baa ka mudan oo kaba sarsareeya haddii heerkaa la dhaafo dee xadiiska inuu xasan noqdo mooye xadiiskoodu saxiifa ma noqonayo ama xaggii siqanimadii wasfigeedii baaba iyada uu ku imanaya hoosu dhac haddaba dadka iyaga bal marka la eego wasfu siqa wixii ugu yaraa ee ay ku rumoobayeen ama ay kuba sugnaanayeen iyagu ku sifoobay riwaayadooda ayaa iyaguna martaba taa kasii hooseysa noqonaysa ka riwaayati suhayl bn abi saalixin can abihi can abi hurayrata isna rijaasha muslim ama muslim sanadkiisa ah wayaltaxiqu biyadna taasi waa martaba ujeedadu waxa weya xadiidkii saxiixa maraatib buu yeelan xaggii sanadkii maraatibtaasuu kuba yeelan xa kalena waaba kan wayaltaxiqu bihadihi tafaasiil tafaasiishan waxa haleelaya taqsiim xadiidi صaxiix xadiidkii صaxiixa loo qaybiya ilaa sabci maraatiba toddoba martabo wahiya wاtafaqa calayhi bukhaariyu wamuslimu bukhaari iyo muslim kii ay isku waafaqeen wahuwa acla maraatibi waana si guud weeye axaadiisii guud waxaa dhici karta xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo dee dariiqiisu fardiye ama waxyaalo xadiis muslim wariyey inuu ka martabo sareeyo waa sayn horeba usoo maray waa jumladown waa duuduub marka la eego axaadiistaa guud weeye xadiis xadiis maaha xadiis xadiis waxaa dhici karta xadiis kitaab hoose ku sugan inuu xadiiskii kitaabka sare ku sugnaa umuuro keenay daraaddeed uu ka mudnaado oo laga horreysiiyo uma man farada bihi bukhaariyu bukhaari wuxuu la gooni noqday uma man farada bihi muslimun muslim wuxuu la gooni noqday waa kii saddexaad uma ma kaana calaa shardi ma waxa bukhaari iyo muslim shardigood kuba sugan walam yukharijahu aanay soo saarin shardiga isaga ka hadli doona uma ma kaana calaa shardi bukhaariyi bukhaari shardigii waxa kuba sugan ee ku sugnaaday walam yukharijhu laakin bukhaari aanu soo saarin uma ma kaana calaa shardi muslimi muslim shardigiisa wuxuu kuba sugnaaday walam yukharijhu aanu laakin muslim soo saarin uma ma saxa wixii sugnaaday cinda gayrihimaa ee saxiix noqday ansaxay cinda gayrihimaa bukhaari iyo muslim dad culimadii kaleen ahayna xufaada ahayd agtooda ee min alaimati imaamiyadii kaba mid ah halkan imaamiyada kuwa ahaa kabni khuseymata wabni xibaan adigu ujeedadu imaam muctabari wixii uu saxiix yeelay guud ahaan ee wax caaridayana ka nabadgalayn weeye ma saxaxahu muctabar wasalima min almucaarid weye ayaa halkan waxba ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan oo keliya maaha waa guud ahaan ba aimadii israaci la ictimaadsanaya halkan waxay saxiix yeeleen ee wax caaridayana meeshii ka nabadgalay ayaa isna martabada noqonaya kan may sii kala qaadno hadday sii kala qaadaan ooy xaggii xifdigoodi iyo naqdigoodii umuuraha uba eegaan iyo taxarigoodii uu kusii badnaanayaayo tan bay kuba daayeen waa barkood taqsiim ay laba yimaadeen laakiin tan leenahay waxa weeyaan taqsiimka caynkani ama san waa markaa si guudun iminka waa bukhaariyo muslim waxay guud ahaan wariyeen ayaa bukhaari wuxuu gaar ahaantiisa wariyey ka horeynaya horeyntaasna miisadeedu iyo xataa bal bukhaariyo muslim wuxuu wariyey tirmidi wuxuu wariyey saxiix yeela saxiixa ahaa camalfal markay noqotiyo ixtijaaja waa isla mid halkaa inna miisadu ma aha ee haddii tacaarud yimaado iska hor yimaadaan axaadiisaynu tarjiix u baahano ayaa san iminka ay u tartiibsanyin baan u tartiibsanaynaye markay camal noqotiyo ixtijaaj kol haddaan mucaarada jirin umuurahan ima muuqa taqsiimkani wax saasa ma noqonayo mid kastaaba isugu keen mid waan ku camal falayna aan xujaysanina aan qaadanayna etay ku kala dunaan karaana labadaa kitaab waxay kuba sugnaanaya sidoodaan uba qaadano uma baahnin in layna idhaha waa saxiix ama adigu aad tiraa taloma saxiix ba kuwa kale se dee kol hadday saxiix iyo keyrkiiba dhiganayaan hubsasha horta taala waxaan u baahannahay xukum la xukumo inuu saxiix yahay inaad bal markaa taa ay noo sugnaato camalkii waa iskaga mide laakiin marka tacaarud yimaado ayay umuurtan faa'iidadeedu muuqanaysaa iyo tamaradeedu dee arrintaa kale oo ah waa kitaabka bukhaari oo kale marka nidhaha muslim buu ka raajaxsan yahay ama labadan kitaab kutubtii kale ay ka raajaxsan yihiin axaadiisoodii saxiixahayd macnuhu waa markayn kitaabka bukhaari axaadiistiisii si guud uga hadlayno ee haddaan xadiis xadiis uga hadlayno waa suurtagal xadiis dad kale ay wariyeen oo ama dee shuhuro ama tawaaturay oo kale xadiis ay leeyihiin oo fardiga in laga horeysiiya taas iyadoo markay xadiis xadiis noqoto oo xukunkumaha fardi fardi ee waa si guud iyo jumlo weeye shardu shaykhayni bukhaari iyo muslim shardigood muxuu yahay waayo had iyo goor waan aragnaa dee haqasadeyna waayo waktigoodii shardigaas lama isticmaali jirin bal waxaa dhici karta dee intii ku dhoweydna cibaaradan lama hayo daraqun iyaba ugu horeeyey raggii cibaaradan isticmaalay xaakimna aada buu u badsadayba oo dee axaadiisa warinaya si aan markii horeba casharkii kan ka horeeya kuba soo maray dee intii intaa ka dambeysayna waa la badsaday xataa buluqan waa tan awqaada qaarkeed aan shardiga bukhaari ama shardiga muslim ama labadiiba aan kuba arkayno shardi saxiixay maxaa shardigaasiiyey waa masale aada u muhima oo ruuxa ay tahay inuu garto bal shardigani wuxuu yahay oo waayo waa waxaad iyo goor kugu soo noqnoqonaya shardigii muxuu yahay xataa iyaga dhexdoodiiba dee dhici karta inay waxyaale ay shuruudooda kale yidhaaheen marka hore waxaana isla meel dhigina waxbay u badnaadeen aimada qaarkoodna waxaan haynaa kutubtooda madbuuc oo kale sida xaazimi oo kale shuruud aimati alkhamsa ayuu leeyahy ibnu daahir shuruud aimati situu leeyahy qolooyin kale way leeyihiin oo waxyaalo hadalku waa iskaba badan yahay bal shardigani muxuu yahay dee shardu sheekheyn marka kolley walow ay fiqro tahay waktigii ayaa dhacay oo ma kari waxaana i baahan tahay calaqal waxyaalaha nagu soo noqnoqdo inaan seeda u fahmno markaan fahmno hadhow aduu ku anfacaya kutubtii adaalacayso o dhan buu ku anfacaya bal insha allahu tacala cashar kale ayaan bilowgiisa taa kaba dhigi doona wallahu subxana watacala aclam aad buu kitaabkiisa u badsaday ee intii ka dambeysayna culimadu way isticmaaleen oo waatan aan arkayno kutubtan yaryar ee aan hayno iyagoo xadiis soo naqlinaya inay odhanayaan xadiidkani ewaaba saxiixun calaa shardi shaykheyn ama shardi bukhaari ama muslim marka bal iminka maxay tani tahay tan ayuu inoogu tacriifiye waa ta ugu mudan buu leeyahay waa imaam nawowi iyo aimo kale si ay kuba tacriifiyaan kolley dee camalkooduna uu yahay marka maxay tahay haddii la yidhaha xadiidkani shardigii bukhaariba weeye waxaa macnihiisu yahay ruwaadan xadiidkan warinaysa dhammaantood waa ruwaad bukhaariba uu axaadiid kale ka wariyay xadiidkan kama warino xadiidkani kitaabkii kuma sugnaa oo horta xadiidka kitaabkii kuma sugnaa la odhanayo waa shardigii bukhaari laakiin raggan wariyey rijaashan ama ruwaadan warisay dhammaanba ruwaad kitaabkii laga helayo weeye taas weeye xagga helitaankaasna dee kolley umuuro ayaa la ictibaarinayaa cibaaradan uu ka cabiray maca muraacaati alkayfiyati alatii iltasamaha shaykhaani fi riwaayati canhumna waa waxay inoo tilmaamayso umuuraha la ilaalin waxa weeye umuuraha la ilaalinayaa horta raggan bukhaari iyo muslim ay wax ka wariyeen say uga wariyaan isku wada mid maaha rag waa rag iyaga usuusha ay wax ka wariyaan ama ay xujaystaan oo iyaga rijaashoodii ay xujaysanayeen kaba mida ragna waa rag axaadiista markay dee xadiis aanay iyagu toos keligood ay warinayeen aanay uga warine mutaabaco ama shaahid oo xaggan dee usuusha kama wariyaan ama ixtijaaj ay gaar ahaan u xujaystaan ma jirte laakiin xadiis markii horeba ay wariyeen hadday dariiq labaad oo ay markaa doonayaan kii hore inay ku xoogeeyaan uu jiro oo ama mutaabaca ama shaahida dad ay sidaa wax kaga wariyaan way jiraan marka kuwan la doonayo waxa weeyaan inay imika marka laleeyahay shardigood weeye laleeyahy waa inay rijaashoodii noqoto horta raggani waa raggii ay usuusha ama ay xujaysan jireen waa inuu yahay usuul ahaan wax kaba warin jireen ciddii ay istishaad ama mutaabaco usoo qaadan jireen waa inaanay noqon taasi iyada waa mid arrin kalena way jirtaa aada iyo aada usii muhimaho ruwaadan iyagu ay kaba wariyaan awqaadda qaarkeed raggani waxay noqonayaan rag dee iyagoo siqaad ah ayaa waxay jira inay ragga qaarkood axaadiistooda aanay aada u dabdin aanay sugin bukhaari iyo muslim markay ragga caynkaasa wax ka warinayaan waxay ku sameeyaan intiqoo dee ciddii ay axaadiistoodii ay dabdiyeen ee lagu yaqaanay inay halkaas siqaad ku yihiinna way kaba wariyaan hadday jiraan ninku isagoo siqa ah sheekhyada qaarkood axaadiistooda si fiican aanu u sugin oo halkaa laguba daciifiyena way kaba tagaan suuradaasna maxaa loo baahanayaa riwaadani sidii ay iyagu wax uga warin jireen waa inay looga wariyey ee ujeeddadu suuradan imika xadiidkani fulaan can fulaan can fulaan sanadkani waa inuu sidaa bukhaari iyo muslim looga helayo ee hadday dhacdo raggani nin nin markaynu u qaadno waa rag bukhaari iyo muslim lagaba helayo laakiin markaynu aragno kayfiyadan ay wax ka wariyeen ay u kala warinayaan bukhaari iyo muslim kuma sugnaa iyada taa la odhan maayo waa shardigood miaal haddaan soo qaato hushaym ibnu bashiir can zuhri oo kale hushaym ibnu bashiir waa imaam macruufa caalimna ahaa axaadiis badan leh labada kitaabna rijaashooduu ka mid yahay zuhrina waa xaafidkii waktigiisii labada kitaabna rijaashooduu kaba mid yahay marka dee haddana laakiin markay noqoto hushaym ibnu bashiir oo zuhri wax ka warinaya labada kitaab midna kuma sugna sababtuna waxa weeye waaba u rixlayay husheymo waa u tegey wax badan lama joogin axaadiis kooban buu kaba wariyay oo uu kaba qortay oo isagoo ka tegay oo ka baxay ayaa nin kaleo la kulmoo male axaadiistii waraaqahay u qornaayeen ka qaadunbaa dabayl adagii intay dhacday ay kaba qaaday axaadiistii wixii uu markaa xifdigiisa kaga tacalluqay buu ka wariyey oonu sugin oo culimmadu ay markaa ku daciifiyeen husheym can izuhri markaa wax riwaayo kalena uma lahan haddaba taasoo kale si ay haddii aan aragno sanad ay ku jiro husheym ibnu bashiir can zuhri lama odrhanayo waa sanadkii bukhaari waayo kayfiyada caynkana way iska ilaaliyeen oo wax kamay warin waxaa la mida sufyaan ibnu xusein in la yidhaha waa nin siqa ah laakiin zuhri markay noqoto siqa maaha dadka kale agtooda siqa ku yeh bukhaariiyo muslimna sufyaan bal ama bukhaari tacliiq ahaana ugu sugnaado muslimna muqadimaduu kuba sugan yahay zuhrina waa ku sugan yahay laakiin sufyaan cani zuhri asal ahaan kumaba sugnaa waayo siqo xaggaa kuma aha axaadiistiisa daciif buu kuba yahay taasoo kale haddii ay dhacdo in aynu aragno sanad sufyaan cani zuhri la odhan maayo waa shardigii bukhaari waayo keli keli way ugu jiraan laakiin suuradan ijtimaaca ee ah fulaan can fulaan can fulaan uguma jiraan marka waxa ay noqonaysaa raggiina waa in laga helayo labadii kitaab si waxay uga wariyeenna waa inay tahay suuro kale ayadna imaanayson shardigooda ahaynoo haddii wixii talfiiq lagu sameeyo maalan haddaan aragno waxaaba dee asaaniidda wax lagu wariyo kamida imaka simaak ibnu xarb can cikrimata can ibni cabaas taasoo kale simaak haddii cidda ka markaa wax ka warinaysaa siqaad ay tahay muslim waxbuu ka wariyaa waa rijaashiisa cikrimana bukhaari waxbuu ka wariyaa waa rijaashiisa laakiin markay noqoto simaak bukhaari ma xujaysto oo rijaashiisa maaha cikrimo markay noqotona muslim ma xujaysto oo isna rijaashiisa maaha haddaba haddaan aragno sanad imika simaak can cikrima can ibni cabaas taasoo kale midna shardigiisii lama odrhanayo sababta waxa weeye dee bukhaari hadduu cikrimo xujaysanayo muslim baan xujaysan simaak haddii muslim xujaysana bukhaari baan xujaysan isugeyntoodan labadii kitaab midna lagama helayo san uguma sugnaa san uguma sugnaa marka muhimku waxa weeyaan ruwaadani inay ruwaadii labada kitaab yihiin waaye welibana waa inay si ay wax uga warin jireen ay tahay raggii weliba usuusha ay ka warin jireenna ay tahay waxa markaa dee tani waa ruwaadie waa inaanu cilo kale iyo shuduud kale gelin inay iyaguba wixii cilo leh ama shuduud leh axaadiistaa way iska ilaalin jireen oo iyadoo shuruuddii kale sixadu la helayo ayaa rijaashii bukhaari iyo muslim meeshii lagaba helayaa say wax uga warin jireen oo ah suuradan dee ijtimaaca inta badan suuradda fardigaa lama doonayo in ruuxana laga magacana laga helayo magacana laga helayo ee waa inay san sanadkii isugu xigay ee wax loo kala warinayana si ay uga warinayeen ay tahay marka caynkaasaa la odhanaya waa shardigii labada sheekh xadiidka caynkaasina marka uu noqonaya xadiidkee raggii kale waxay saxiix yeeleen miisa ama horeyn kale oo haddii la tacaarud yimaadana isagii lagaba horreysiiyo bal markaa taa weeye saas saxiix xaakimna aada buu u badsadaa culimadan kalena way badsataa oo aada bay uba badsadaan kolkale waxaad arkaysaa dee ibnu daqiiq lacid iyo amsaashii markaa xaakim uu yidhaha xadiidkani waa saxiixun calaa shardi lbukhaariy ay ku qabsaneen may leeyihin hebel maye dee shardigiisi ma hebel rijaashiisii maaha oo waayo waa san imaka aan sheegnay shardigu balkaas weeye oo intaas baa shardigii uu noqonayaayo bal waxyaalahaasna wax ay tahay oo wax la ictibaarinayo macnaa qowlihim muttafaqu calayhi bal markay culimmadu yidhaahaan muttafaqu calayhi waxa looga jeedo idaa qaala hadday yidhaahaan culamaau lxadiidi xadiidka culimmadiisu can xadiidin muttafaqu calayhi famuraaduhum ujeedadoodu waxa weeye itifaaqu shaykhayni bukhaari iyo muslim iswaafaqoodii ay isku waafaqeen xadiidkan ay itifaaqu shaykhayni calaa sixatihi bukhaari iyo muslim inay isku waafaqeen sixadiisa ay soo wada saareen weliba dee kaa muttafaqun caleyhi ay odhanayaan hadduu laba xadiidkii ay isku wada wariyeen laba saxaabi ay ka kala wariyaan taasoo kale muttafaqun caleyhi ma yidhaahaan ee waa xadiid guud ahaan dee ay sidiisa isugu waafaqeen oo sanadka intiisa horaha kuba kala tegeen saxaabigan iyo dee ay iskuba waafaqeen markaa xadiidka matnigiisii haddaba kaa weeye laitifaaqu lummati marka laleeyahay muttafaqun calayhi ummadii oo dhan baa isku wada waafaqday ma aha ilaa laakin ana bna salaaxi imaamka ibnu salaax qaala wuxuu yidhi laakina itifaaqa alummati ummadda isku waafaqeedu calayhi calaa hada alxadiidi ay bukhaariiyo muslim isku waafaqeen laazimun mid ka laazimaya weeye min dalika waa itifaaqoodaas buu ka laazimayaa waxaasilun mid xasilayana weeye macahu maca itifaaqi sheykhayn labada sheekh itifaaqooda maci ayuu xasilayaa sababtuna siday taasi tahay waxay labadooda isku waafaqeen wax ummadii isku waafaqdo kale oo ay markaa noqonayaan oo taasi ay ka laazimaysaa waxa weeye waa liitifaaqi lummati ummaddu isku waafaqeeda isku waafaqday dee culimadii ummadda loo jeedaay calaa talaqii ma itafaqa calayhi wixii ay isku waafaqeen labada sheekh la kulankooda lagula kulmo bilqabuuli aqbal oo wuxuu leeyahay kol haddii labadan kitaab wixii iyaga kuba sugnaa ee labada sheekh ay isku waafaqeen dee ama ay kala wariyeenba culimmadii guud ahaanba aqbalkiisa iyo taas ay isku waafaqsan yihiin dee markaa maxaa inooga soo baxaysa halkaa labada sheekh wixii ay wariyeen ay isku waafaqaan kol haddii ummaduna labadoodii labada kitaab ay isku waafaqsan yihiin aqbal lagula kulmo waxaa macnuu noqonayaa taa ka laazimaysa inay ummadduba ay isku waafaqsan tahay laakiin marka hore waxaa loo jeedaa dee taa weeye tani waa arrin kaleo ka dhalatay ama ka laazimtay hal yushtaradu miyaa loo shardiyaya fi saxiixi xadiidkii saxiixa ahaa an yakuuna casiizan inuu noqdo casiis oo miyay shardi tahay xadiidku markuu saxiix noqonayo laba dariiq ugu yaraan inuu yeesho oo markaa taasi ay noqonaysa hadduu xadiidku dariiq keliya uun leeyu qariibkaynu soo maran yahay inaanu noqon xadiida صaxiixaba aلصaxiixu qowlka صaxiixi waxa weeye annahu laa yushtaradu inaan loo shardiyahayn fi صaxiixi xadiidkii صaxiixa ahaa an yakuuna casiizan inuu mid casiiska waati aynu tacriifkiisa soo ogaane uu noqdo casiis oo mid laba dariiq leh inuu noqdo bimacnaa an yakuuna lahu inuu u sugnaado isaga isnaadaani laba isnaad uu u sugnaado liannahu yuujadu waxaa la helayaa fi saxiixayni bukhaari iyo muslim lagaba helayaa iyo wagayrihimaa gayrkood axaadiisu axaadiis saxiixatun saxiixa walxaal hiya gariibatun iyadooy tahay gariib oo axaadiistay sanadkoodu keli yahay haddana saxiixa bal xadiidka bukhaari ugu horeeyay inama alacmaalu binniyaat iyo xadiidkaba ugu dambeeya subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim walow mar horena dhexana uu kusoo arooriya laakiin uu ku khatima kitaabkiisa oo kale duruqdoodu fardi weeye waa gariiba markaa taas wey wazacama waxay sheegteen bacdulculamaai culimada bacdigood daalika arrinkaas oo inay u shardiyeen xadiidka saxiixa ay yidhaaheen shardigiisa inuu laba isnaad yeesho ka abi caliyin iljubaa-iyi almuctaziliin ninka mashhuurkii abi cali la yidhaahee muctaziliga ahaaba iyo walxaakimi xaakim oo isaguna tan sheegtay wa qowluhum qowlkooda haadaa kaasi ay leeyihin xadiidku markuu saxiix noqonayo waa inuu laba isnaad yeeshaa xadiid isnaad keliya un le saxiix ma noqonayo khilaafu ma itafaqat calayhi lumma ummaddu waxay isku waafaqday wax khilaafsan weeyo dee axaadiis badan oo saxiix oo qariibaaban helayna oo labadaasi ay kaba mid yihiin ummaddu haddaba dee axaadiistaasna may odhan may daciifina way aqbashay culimadoodna way aqbaleen bal waa axaadiistoodii usuusha ahayd ee muhimkaahayd ba ee ugu mudnayd axaadiista marka la eego xagga sia inama alacmaalu biniyaad oo kale waxyaalaha dee marka loo dariishada u kulansada badan iyo axkaamka uu inoo keen abwaabta badankeedaba uu wadagelayo markaa qowlkoodu maaha waa qowl marduud uu noqonaya ee xadiidka saxiixa shardi uma aha laba sanad inuu yeesho wuxun baa shardi u ah sanadkaa keliya hadduu sanad keliya leeyahay in shuruudii sixadaynu soo maray ee cadaaladii ruwaadda iyo dabdigoodii iyo itisaalkii iyo cadama shuduud iyo cadama cilla laga helo kol haddii shuruuddaa laga helo ama dariiq keliya ha ku yimaado ama wax ka badan ha ku yimaadee xadiidka saxiix buu noqonaya taasna shardi maaha bal xadiidkii saxiixa khaasatan saxiix lidaati halkaasaan kaga baxaynaa waayo saxiix ligayri baa inoo soo noqonaya oo markaa markuu xasanka dhameeyo waayo de waa xadiid xasan ahaa oo markii dambe saro kacay oo saxiix noqday saas buu xasanka usoo horeysiiyey kaas baa inoo dambeeyo weli mabaaxisi saxiixu inoomay dhammaan inoomay dhammaane bal waxa weeyaan halkaas buu laakiin intii badnayd ama saxiix lidaatihi wixii uu ka sheegayay sheekhe kitaabkeenan dee lagaga sheegi karaya mukhtasarka halkaas baan kaga baxayna alxasanu xasankii tacriifu tacriifkiisa lugatan xagga luqada huwa sifatun mushabaha lafdiga xasan waa sifadii dee ismiga faacil shabahaysa ama sifa mushabaha weeyo min alxusn waxaa laga soo qaatay xusni oo ah bimacna aljamaali qurux iyo wanaag taasi waa xagga luqadee istilaaxan xagga istilaaxa ikhtalafat way iskhilaaftay aqwaal lculamaai culimada aqwaashoodii fii tacriifi lxasani xasanka tacriifkii nadaran maxaa sababta keentay in ujeeddadu dhowr tacriif aan helo ama tacriifyo dhowra oo inta badan naqdi aan ka nabadgelinayo ictiraad lagu tacriifiyo waxa weeye waa nadaran eegid la eegi oo waxa dee ikhtilaafkani kaba imanaya buu leeyahay lannahu isagu mutawasidun oo shuruudiisa ay iskaba wada caddahay daciifkiina waa wax laba garan kana markuu labadoodii uba dhaxeeyo ayuu kollay midba gees kaba jiidan karo ayay noqotay tacriifyadoodii culimmadu inay halkan isba khilaafta ama taxdiidkii hagaag loo taxdiidin lahaa u yar adkaado oo labada kale ay ka sahlan yihiin oo isaga xagga taxdiid ahaan ayaa yar sucuuba leh markaa taasaa keentay in tacriifyadoodii ay iskhilkhilaafaan wasaadkuru waaye taasi iyadu waa mid oo horta waa mid oo sucuubay taasi keenaysaa buu leeyahy waxaan laba shay u dhaxeeya bal in hagaag loo soco labadoodiiba lagaba soco tacriif isaga u khaasa lagu tacriifiya wax sahlan maaha halkaasaa ikhtilaafku kaba yimi taasi waa jaanib oo waxyaalaha ikhtilaafka tacriifyadoodii ay isba khilaafeen ama taxdiidaadkoodii keenay walianna bacduhum arrin kale barhkood carafa wuxuu tacriifiyey axada qismaya labadiisa qaybood mid ahaan oo waa arrin kaleo iyadana tacriifkoodu inuu iskhilaafo ama aqwaashoodu halkan suba khilaafta keentayoo qismi keliya maahae laba qismi buu yeelanayaa xasankii markaa dee haalibanna marka wax la tacriifinayo horta qismiga roon ee mudan in la tacriifiyay ahayd marka culimada qaarkood baa markay tacriifinayeen bay midun eegeen de markay midun eegeen ee qeyb ahaan tacriifiyeen baa maxay noqotay in xataa tacriifkoodii aanu noqon tacriif shaamilah oo labadii qaybood wada shamlinayo waa tacriif markaa naaqis uu noqdo dee jaanib ayuun bay tacriifiyeen ictiraadna xaggaasuu kagaba yimi marka arrintan ah barhkood inay qayb un tacriifiyeen oo markaa qayb ay ka maqantahay tacriifkood badna ay dee marka la eego xagga inuu laba shay u dhaxeeyo oo s labadii shayba looga wada soco gaar ahaan isaga loo saaraana sucuuba ay leedahay jaanibkaas iyadana markaan eegno umuurahaasaa keenay iskhilaafka wasaadkur waxaan sheegi bu hi bacda tilka tacriifaati bal kuma raagayo oo dee kuma dheeraanayo waxyaalihii lagu naqdiyeyna ma soo naqlinayo laakiin inbuu kagaso ka soo dooranayaae tacriifaadkaa barhkood baan sheegi doonaa uma akhtaaru waxaan dooran ma uraahu waxaan u malaynayo awfaqa min gayrihi mid ka ansabsan oo ka dhow oo kaga habboon inuu yahay xagga tacriif kuwa kale o ujeeddadu mid baan dooran doonaa aan u arkayo inuu ka u mudan yahay walow uu saddex tacriif inoo soo naqlin o tacriif lkhadaabiyi khadaabi imaamkaas tacriifkii kolley aimada tarjamadeeda kuma yar dadaali doono waktigana isnaaba cidhiidhi ah waktigan inta aan jilaalka ku jirno o dhan waa dhowr afartameeye mer waxaan haysanaa casharka inooma soconaya kolle magaciisa xamdi baa la idhaha de wax haboon laakiin dadkuna ina yar doon doonataan waana imaam macruufo raggii ugu horreeyey bukhaariyo sharxay abi daawud iyana kaba mid ahaa xamdi huwa isagu maa curifa muxuu yihi markaa khadaabi maa curifa waxaa la og yahay weeye makraju makaan bixitaankiisa waa halkan dee uu kaba soo baxayo duruqdiisa ku la garanayo weeyaan iyo makrajkii washtahara uu shuhroobayna oo ay shuhrowday rijaaluhu rijaashiisi ay shuhrowday wa caleyhi korkii intaasuu ku tacriifiya dee intan kale waxa weeyaan waa iska tatimo weeye kollena waa tacriif aan naqdi kaba nabadgelin oo ah inaan dee aanu kaba soocin ishtahara rijaaluhu marka la yidhah de raggii saxiixuba ina ishtahara rijaaluhu baa jirtay waxa weeyaan oo tii kama soocin saxiix iyo xasankii ma kala saarin halkan ictiraad sidaasi waa kuba yimi saaxib albayquniyana markuu tacriifka dee xasanka tacriifinayey kolley tacriifkan khadaabi ayaa meesha yaala ode laakiin si ictiraadkii iyo intiqaadkii ku yimi ugaba nabad galo ayuu wax yar u raaciyey oo walxasanu lmacruufu durqan halkan uu yihi maa curifa makraju المعروف درقا وغدت رجاله اشتهرت وعبارة أه واشتهرت رجاله لكن شو راعية لا كالصحيح اشتهرت وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهرت وي وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت إن لا كالصحيح أي كسو كردية تعرف كان خدام في اعتراض كيمي شيخا ومشى وقبب وحوغا نبض قالوا اعتراف فالتاسوى تعريف وعليه وهذا الكيسة مدي تعريف كيسة وعليه حسن تذكر كيسة وحا مدار أكثر الحديث كلية حسن كاسة صحيح حديثك انت سبب بيسه كورابي وهو badan ay xujaystaan oo cidda ka tagtay de waa ruux mutashadida un mooye ruux kale aanu kaba tegin oo wayastacmilu ay ku camal falayaan caamat lfuqahaa fuqahada oo dhami oo caamadood iyaguna ay isticmaalayaanba taas weeye waa iska tatima tacriif bal isagu sidaasuu ku tacriifiyey khadaabi tacriifu tirmidiy tirmidi tacriifkii kulu xadiidin xadiid kasta oo yiri waa la warinayo laa yakuunu aanu ahaanan fii isnaadi isnaadkiisa man yutahamu bilkadibi ku been lagu tuhmaysto aanu sanadkiisa ku sugnayn walaa yakuunu aanu ahaanayna alxadiida xadiidkii shaadan ku shaado ee sidan uu ku yimid si ka duwan dad kale ay kuba wariyeen oo laga horeysiiyo wayurwaa la wariyana min gayri wajhin dariiq wax ka badanna laguba wariya ama lagu warinayo naxwu dalika xadiidkan wixii uu kuba yimi wax shabahaya ama lamida dariiq wax ka badan ama wejkaa waxa aan ahayn laguma warinayo xadiidka soo caynkaasi fahuwa cindanaa annaga agtayada xadiidun xasanun xadiid xasanu ku yahy waa tacriifkii tirmidi waa tacriif dheer isaguna kollay intiqaad aan ka nabadgelin waana kan uu lahaa waliana bacdahum carafa axada qismayhi tacriifkiisaan tacriif shaamilo ahaynoo labada nooc ee xasanku leeya mid ahaan buu tacriifiyey ka u jeedayna waa tacriifkan uu soo qaatay maanta tirmidi oo xadiidka dee tan ku imanayesan loo baahan yahay wej wax ka badan in laguba wariyaa waa xadiidka xasan ligayrihi ee xasan lidaatihi imaka ma aha isagaana bal markaa imaka kolley umuurahaas in yar inooga sheegsheegi doono isagun baan sugaynaa haddaan laqbadan ku celiyo kulu xadiidin xadiid kasta oo yurwaa la warinayo oo laa yakuunu aanu ahaanin fii isnaadihi isnaadkiisa man yutahamu bilkadib dee ciddii kale daciifkii kale meesha kama saarin laakiin in been lagu tuhmaya aana sanadka aanu kuma sugnayn walaa yakuunu aanu ahaanayna alxadiidu xadiidku shaadan ku shaada oo dee cid kale ruwaadiisan intay ku khilaaftay san si ka duwan inta lagu wariyey si weliba ka raajaxsan ay tahay oo wayurwaana la wariyo oo min gayri wejin wej wax ka badanta waa akar min dariiqun way oo dariiqa waxaan ahayn oo dariiq wax ka badan duruq tacaduduu leeyahay xadiidka xasanka ligayri baana taa u baahnaa naxwi dalika kaa naxwiga ama wax shabahayo taa lagu wariyo wej wax ka badan fahuwa xadiidkaasi cindanaa xadiidun xasanun tacriifu ibnu xajar waa xaafid ibnu xajar tacriifkiisii waa tacriifkii aan kusoo maray waxa weya nisatu nadar ama waxa wey matnigiiba kuba sugnaa nuqbahaba qaala wuxuu yihi xaafid wa khabaru laaxaadi aaxaada waa khabarkii aan mutawaatirka ahayne dee aaxaada khabarkoodii ama dariiq keliya laadama laba ma saddexe ee binaqli cadlin ruux cadaala ay u sugnaatay werintii ku sugnaaday cadligaasoo taami dabdi dabdigiisa uu dhan yahay oo dabdi fiican oo dabdi sabri ama dabdi kitaab oo dhan le kaasoo mutasili sanadi sanadkiisuna uu isagu yahay mid xidhiidhsan oo cid aanay ka dhicin waa umuuro sharaxeedu inoo soo wada horeeyey oo gayri mucallalin walaa shaadin ku la cileeyo cila ay gasho qaadixiina aan ahayn ku isaga walaa shaadin ku shaadana aan ahayn oo shuduud ku yimi oo cid ka mudani ay dee raawidiisa kuba khilaaftay haddaba kacaynkaasi weli tacriifkii xasanka maaha huwa saxiixu lidaatihi kaasi waa saxiix lidaatihi waa ka kaba soo baxnay waana tacriifkii isaguba soo qaatay ee uu isagu ictimaadsanayey laakiin waa tan halkan eeg tacriifkii xasanku sheekhu muxuu ihi waa hadalkiisiiye fain khafa hadduu yaraado khafadu bimacnaa qalasa dee isaguba uu kusoo sharxay sheekha cibaarada lihi addabdu dabdigii raawigu oo ujeedada umuurihii kale waan wada haynaa cadaaladii iyo dabci markaas itisaalkii iyo cilo la-aan iyo shuduud la-aan afartii kale waa isla mid oo saxiixii waa kula mid oo halkaa kagama duna laakiin dabdigii raawigiisun baa hoos u dhacay oo yar oo dee nin itqaan badan iyo dabdi sare oo taamale maahae dabdi waa leeyahay laakiin waaba awqaada qaarkeeda wahaamiya aqlaada ay kaba dhacayaan se laakiin dabdi xumidiisunta qaalibka a ma aha kacaynkaasa falxasanu lidaati fahuwa isawa alxasanu lidaati xadiidka caynkaase raawigiisa dabdigiisu yaraaday xasan lidaati weyn qultu waxaan idhi buuhi waxaa le waa taysiirka ama kitaabka sheekha leh fakaana alxasana xasankii waxaaba moodaa cinda bni xajarin ina xajar agtiisa wasaxiixu waa xadiidkii saxiixaawna shuruudii saxiixuu leeyahay idaa khafa dabdu raawi raawigiisa dabdigiisu markuu yaraado ay qalla dabduhu dabdigiisu uu yaraado wahuwa markaa kaasna tacriifkan xaafid buu leeyahay khayru maa curifa bihi lxasanu xasanka wax lagu tacriifiyo oo imika dee ruuxuna uu qaban karo u soo dhow ka ugu mudan weeye ama tacriifu lkhadaabiyi khadaabi tacriifkiisii fa calayhi intiqaadaatun kasiira intiqaadaad iyo ictiraadaad badan baa ku yimi oo ah dee inaanu xataa saxiixii kaba soocin hadiyo goor marka tacriif lala imanayana de waa inaan wax la xadaynayana wixii inuu noqdo wax dee markaa maanicaho wax aan ka laxadaynayo ahayn inuu soo galo oo meeshii uu cibaaradan isna ku rumoodi karo ka manceeya jaamicna waa inuu noqdo markaa kiisu maanic ma ahayn jaamicna waa inuu noqdo wixii la xadaynayo waa inuu qaybihiisii dhammaynayo ka tirmidina jaamic ma ahayno bal adigu intiqaadaad baa kuba yimi waa ma tirmidiyu tirmidi faqad carafa wuxuu tacriifiyey axada qismayi lxasani xasanku labadii qaybood uu lahaa mid ahaan wahuwa alxasanu ligayri xasanka ligayrihi wey walasl fi tacriifi marka sidan oo kalena dee xasanka waxaa asal u ah xagga tacriifkiisa an yucarafa alxasanu lidaati horta ka asalka kani waa xadiid daciif oo saro kacay un oo la xoogeeyey ee asalka hore xasan muu ahayn marka ka asalka ah dee xasan marka horeba ah ee xasan lidaati in la tacriifiya taas baa asal ahayd liana alxasana ligayri kan xasan ligayrihi daciifun xadiida daciifa way fi lasli marka hore iyo asalkiisu waa daciif oo irtiqaas ka u saro kacay oo u kor noqday ilaa martabati xasani xasan martabadii sare ugu soo baxay oo kusoo kor noqday linjibaarihi bitacadudi duruqi linjibaari waa kabitaankan ama kabninkiisan uu ku kabmay daraadii bitacadudi duruqi duruqdan tacaduday oo dee sanad labaad iyo mid saddexaad iyo markan u helay taas baa isxoogeysatay is adkaysay oo markaasay uu kabmay kabitaankii uu la kabay ee isagu kabmay ayuu ku gaadhayba xasannime marka hore xasan maahayn marka tacriifka in la horreysiiye weeye markaa tacriifkii dee tirmidada sidaasaa looga mudan yahay talabaadna aanu shaamil ahayn marka bal imika imika way noo tacriifinaya waana tacriifkii xaafiduna tacriifuhu lmukhtaar haddaba tacriifkiisa la dooranayo oo yumkinu waxaa suurtagala in xaafid shuruudii muu soo celina fain khafa dabdun buu yihi shuruuddii hore uu xaaleeyey markaa saxiixa uu ku soo sheege wayumkinu waxaa suurtagala an yucarafa in la tacriifiya alxasanu xasankii binaan calaa maa carafahu bihi ibnu xajar inagoo ku binaynayna oo raacayna wixii uu ibnu xajar ku bineeyey bima yali huwa xasanku maa xadiid weeye itasala uu xidhiidhay sanaduhu sanadkiis itisaal sanad wuxuu ka dhigay in hore inoogu soo sharxo maanta kuma laamayno binaqli lcadli ruux cadaala ay u sugnaatay cadligana hore inuu soo marray waxa uye ka cadli la odhanaya werintii ama naqlintii uu sanadkiisa ku xidhiidho eeg aladii cadligaasoo khafa dabduhu halkan taami dabdi unbaad ka saaraysaa saxiixii aladii cadligaasoo khafa uu yaraaday dabduhu aan dabdigiisu dee dabdi aad u adagoo xoog badan aanu ahayn can mili mid lamidana uu ka warinayo mislinimada halkanna maha macno mid kaleo isaguna sidiisa dabdigiisu aanu weyneyn uu ka warin kaasna mid kaleo lamida uu ka warin xadiidka saxiixa iyada can misrin markan soo marnay waxay ninkan dee cadaala ay u sugnaatee daabidkani iyo waa mid lamido isna cadligo daabido inuu kaba warinayo kaasna cadligo daabido uu ka warinayo marna aanay taasi hoos ugaba dhicin waayo haddii ruuxun meesha uu taa hoos maro xadiidku saxiix ma noqonayo ama xasanka shardi maaha in dee bal uu ka kalena uu sidaas noqdo waayo ruux keliyin baa lagu kaaftoomayaao haddii raggii kaleba ay wada siqaad ay yihiin cadaaliya dabdi ay u sugnaato rijaashii saxiixa yihiin laakiin nin ruwaadii ka midii uu dabdigiisu hoos u dhacay oo rijaashii xasanka noqdo ama heerkii aan ka doonin rijaashii saxiixa uu hoos ugaba dhaco xadiidkii xasan baa la odhanaya kan yarun baa xukumkii la siinayaayo iyada tani maaha can milidu inay sidii saxiixa ay taasi dhammaysato ee ruux keliyaba haddii laga helayo caadi xasankiiun baa la odhan ilaa muntaha ilaa dhamaadkiisa laga gaadhayo dee waa xaggan itisaalka iyo naqli cadliyata min gayri shuduudin walaa shd la-aan iyo cilo la-aan bal xadiidkii taas baa tacriifkiisa uu yahay waana tacriif iska cad xukmuhu xukumkiisii huwa isagu ka saxiixi saxiix oo kaluu yahay fi lixtijaaji bihi xagga xujaysiga la xujaysanayo oo xagga in la xujaysan oo wax kastaba loo xujaysan dee xadiidkii saxiixa buu kuula mid noqonayaa wain kaana duunahu fi lquwati xagga marka la eego quwada iyo xoogga iyo rutbada ha kaba hooseeyo oo dee waxa weya quwada markaas kala hooseyntaasi waxay muuqataa haddii tacaarud yimaada xadiidka saxiixa la horreysin xasankuna uu dambaynayaa marka kale kol hadduu xujo yahay dee wax lagu camal falayo lidaalika sidaa daraaddeed ayay ixtaja bihi u xujaysteen jamiicu lfuqahaai fuqahada oo dhamiba oo wacamiluu bihi ay kuba camal faleen وعلى الاحتجاج بحجيس لا حجيسنا waxa ku sugan معظم المحدثين والأصوليين فقهاء hadii dhamaan ba la yiri si khababiyo kala cabiray muxadisiinta intooda badan iyo usuuliyiinta mucdamkooduna waxay ku qabaan oy ku tegayaan in la xujaysto ilaa man shada min almutashadidiina ku isagu shaada qowlkiisa aanu ictibaar lahayn oo kuwa mutashadidiinta oo yidhi dee ma qaadanayna uun mooyeen waqad adrajahu way geliyeen ay dhex geliyeen bacdulmutasaahiliina raggii mutasaahiliinta ahaa yar tasaahulka lahaa ama shuruudooda oo yar fududay daraaddeed tasaahulku ugaba yimi ama iyagoon ilaalin de wixii on hadaag ugu socon sida xaakim iyo kuwa barhkood waxay geliyeen fii nawci saxiixi saxiixa noociisi kalxaakimi wabni xibaan wabni khuseyma oo ujeedadu waxa weeye aimada qaar baa waxaa jira aan kala soocin saxiixa iyo xasanka oo kale waa cibaaraan horena usoo sheegnay raggan saddexda ah ee midba mid uu sheekhaa baaba kaba mida ibnu khuseyma ugu weynba ibnu xibaanna waa ku xigaa xaakimna waa ugu dambeeya xagga martabada iyo waktigaba labadabe bal markaa iyagu inta badan saxiixa iyo xasanka ma kala saaraan waana ti aan soo marnay axaadiisa dee ibnu xibaan iyo ibnu khuseyme iyo kuba sugan in iyaga la daciifin oo kale macno waa la xujaysanaya waa axaadiisa maqbuulaa laakiin maaha macnu inay wada saxiixtao dee iyagii inta badan ma kala soocaan oo saxiix iyo xasanba way ka dhaxaynaysaa ama dee taas labadii dhinacba maca qawli iyadu taas hadda mana aha dee iyagu yaanay kala soocin ha raaciyeen taas waxa weeyaan maaha macnu inay leeyihiin asal ahaan waa isku martabo way garanayaan inay kala sarsareeyaani laakiin xaggii isticmaalkii iyo dikrigii iyo wixii ayaanay ku kala soocin maca qowlihim bianahum qowlkoodii iyadou la jiro biannahu xadiidkan markaa xasanku duuna saxiixi lmubayani awalan saxiixi la cadeeye hore loo soo cadeeyo inuu kaba hooseeyo waa xagga tasmiyada kolkola camal imanka kutubtan albaniya de ama saxiixu jaamic iyo daciifu jaamic oo kale ama silsila saxiixa iyo silsila daciifa taasoo kale iyo kutubtiisa cibaaraadka ama kuwa sunanta uu tan ku kala magacaabay laftiga saxiix isagu walow de isagu uu yahay nin kala sooca haddana marka la eega xagga tasmiyada maaha markan uu leeyahy saxiixu jaamic in axaadiistii jaamicu saqiir ee saxiixa ayd keliya uu sheegayo xadiidkii xasanka iyo kii saxiixaaba waa labadoodiiba waa ku ururiyey oo imanka wuxuu uga jeedaa saxiixa ma yuqaabil daciif waayo waaba isqaabiliye min daciif ljaamic iyo saxiixu jaamic markaa saxiixii xasanka halkan way wada jiraan walow de axaadiisa markay dhexdeeda noqoto midna uu odhanayo saxiix ku horqorayo midna xasan ku horqorayo laakiin xagga tasmiyadan waxa ay tahay macnuhu ma yuqaabil daciif kutubtiisa markaa magacyada leh oo dhan taas bay tahayba miaal miaalkiisii waxa wey ma akhrajahu tirmidiyu tirmidi wuxuu soo saaro qaala wuxu uhi tirmidi xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa jacfar bnu sulaymaan adbaciyu can abi cimraan aljawniyi can abi bakr bni abi muusa alashcariyi qaala waa sanadkii horta saxaabigii baa inoo dambeeya intii kalena taasi ahayna waata qaala samictu abi abi bukar ibn abi muusa alashcari baa le waana nin taabiciya oo taabicigii kale abu burda in abi muuse walaalkiiba ayaa wuxu uhi samictu waxaan maqlay abi aabahay bixadrati alcaduwi cadow xadradii isagoo ku sugan ujeedadu meel iyadoo cadow la ishor joogo oo dagaal la filayaba cadow laysku dhow yahay ayaan aabbahay oo le maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa wuxuu yihi ina abwaaba aljannati jannada albaabadeedu taxta dilaali suyuufi seefaha hadharhkooda hoostii ayay kuba sugan yihiinoo macnaha waxa weeye de waa camalkaa ruuxa janno gaadhsiinaya dee maxaaba kaba mid ah oo kuwii ugu ahamsanaana ah waa jihaadkaa dee acdaadii laba jihaadayay oo markaa waa taas wey oo dee waa arrintuna waa dee cibaara ayo waxay ka tahay isku dhowaanta cadowgii laguma dhowaanayay noqonayso si wax seeftiisii uu laba baxayba ruuxii kale ay dee kor markay ka kor noqoto harhkeediibuu kuwa sugan yahaybe waa camalkii ruuxa janno gaadhsiinayaaba kaasba dee darbulacdaa iyo jihaad mujaahadadood fa hada alxadiidu xadiidkan alxadiida taamyal buu leeya oo dee nin kale oo in ku yidhi maadigaasaa rasuulka ilaahay kaba maqlay oo seeftiisa galkeedii jebiyey oo markaa taas iyabaa jirtay oo de waa intay laakiin xadiidka matnigiisi intan buu ku dhan yahay xadiidka laftigii rasuulka ee marfuuca baan jeeda fa hada alxadiidu xadiidkan qaala canhu tirmidiyu tirmidi wuxuu yihi hada xadiidun xasanun gariib saasuu kaba cabiray wa kana hada alxadiidu xadiidkani wuxuu u noqday xasanan xasan لأن الرiجاaل isنaaddiisa rijaashooda aلarبcaةi صxaabiga markaad ka reebta afar kale weeye waa qtayba jacفar abi cmraan abi bakr ama waxa weeyaan iqaatun dad lagu kalsoon yahay weeye oo waa iqaad oo waxay kulansadeen waصfigii cadaalada iyo waصfigii dabdiga ilaa jacfar بn sulaymaan الdubciya ninkaa jacfar ibnu sulaymaan ee reer dubayca loo nisbeeyey mooye waanu dhex degay adigu reerka wataasaa loogu nisbeeyey fainahu xasn اxadiiثi ninkaasi waa nin isagu rutbadiisu aanay heerkaa gaadhsiisnayd xasanulxadiid ah oo wuxuu xaafid ibnu xajar bu taadiib taadiib inuu kala soo naqliyey abi axmed alxaakim cibaaradaa uu xagga hoose kuba soo naqlinaya lidalika saa daraadeed buu nazla alxadiidu xadiidku ugaba dhaadhacay can martabati saxiixi saxiixa martabadiisa ila alxasan adigu xaasilku waxa xadiidkii horta dee tacriifkiisi waan soo aragnay xadiidkan aan hayno muslim baa wariyey sheekhuna dee tirmidi unbuu kala soo naqliyey inuu dee ujeeday un cibaaradan xasan ahaanta soo naqlinta oo ogaan dee riwaayada muslim aanu u sheegin iyo inaanu markan sooba xaadirsan inuu dee xadiidkani muslim uu kuba sugan yahay taas ma kala garanayo xadiidkan horta muslim baa wariyey oo dee kitaabu jihaad lexihiisa ayuu kuba wariyey jacfar ibnu sulaymaanna waa nin kolley atbaacu taabiciintii kamid ah in dee kutubtana taraajimtana tarjamooyin kule ama kutubtan usuushan umahaadka umahaadka laba ilaa rijaashooda kaba hadashaa noqoto ama sida dee sira calam nubala iyo keyrkii haba noqoto waa nin caalimo ayuu ahaa zaahide laakiin waxa ugu weynay dee culimadu kolkol ama kalaam iyo maqaal uguba yimi waa tashayuc laguma yaqaanay xaggaas bay ahayd walow dee tashayucu marka aanu ruuxu kusii talax tegin sidiisa kalena saadiq uu yahay xadiidkiisa dabdinaya aanu jarxii maka halkaa noqon ahayn markaa taasoo kale kaasoo kale mufradkiisuna aanu noqonayn sandee horeba malaa waxyaale ku dhowta nuguba soo maray sharxu nukhba oo kale axaadiista dhowr oo kaleoo saxiixa muslim kusugan oo wariyaana waa jira aimada qaar dee daciifiyey iyo kuwa tawsiiqiyey caadina way jiraan hadalkan abi axmed alxaakim kala soo naqliyena waa hadal dee taadiib taadiib kuba sugan oo isagu xasan yidhi bal markaa taas iyada waa xadiidka saxiixa muslim kuba sugan markaa taasi waxay ka dhigan tahay jacfar ibnu sulaymaan maaha dadku muslim usoo qaato istishaad ama shaahid iyo mutaabace waa dadku usuusha kaba wariyo agtiisa xujuu ku yahay waa rijaashiisa ama asalka ah weeye waxaana jirta albani oo kale kitaabkiisa irwa lqaliil iyo qolooyinkan musnadka imaam axmed taxqiijiyey oo koley mujaladka labiyo soddonaad yaba weeye walow dee majmuuco shucayb harlawdu u madax yahay ayaa taxqiijinaya dhowrna musnadka juska way ku wada qornaayeen labadoodaba waxay soo naqliyaa tirmidi inuu kaba cabiray hada xadiidun saxiixun qariib albanna taasuu kusoo naqliya in shacayb arnaawud iyo qooyooyinkan de sumaladiisna saasay sooba naqliyeen ada waxaa dhici karta nuskhooyinka qaarkood inay dhacdo waayo nuskadan tuxfatulaxwadiga la madbacaysan cibaaradan xasan hariiba uu sheekhu inoo soo naqliyey ayaa taalay qolooyinka muxaqiqulmusnadna sanadka waa saxiix bay ka dhigeen albanna kitaabkiisa saxiixu jaamic iyo arwaa lqaliil labadabana xadiidka wuxuu ku tiriya inuu xadiidka saxiixaya ama se uu saxiix yeelaa bal waxyaalahaasa jiro xadiidku waa xadiid saxiixa muslim ku sugan agtiisana xujo kuba aho ama saxiix kuba dee culimada qaar markaa hore oo tasxiixiisa lagaba soo naqliyo si albani abu nucaym iyo uu kaba soo naqliyana way jiraanba oo bal arrin kalea jirto misaalkani aada mudaabiq uma wada aha taas eh walow dee ninkani kalaamkaa la sheegaya maqaal uu kuba sugan yahay oo xaafid ibnu xajar de saduuqun buu kaba cabiray ee taas inuu caalim zaahid oo saduuqa uu ahaa taasun buu kaba cabiray siqa iyo taa kamuu cabirin bal markaa waxa wey sebal tacriifka xadiidka iyo dee axaadiida xasankee kale laba qaadan lahaa way badan tahe misaalkan una yidhi taasaa kuba suganaya lakin calaa kuli xaalin misaalka marka waxaa loola yimaadaa un waa jusiye wax kuliya in lagu cadeeyo lagu fahmo loolaba yimaado saa daraadeedna misaalku inta badan dee xadiidkan baan doonaya inan xaqiiqadiisa ogaane ictiraad lama ictiraado waxay idhaahdo misaalka lama bushiyo sababta waxa weeyaan qaradka laga leeyahy waa wixii in lagu fahmo haddii xataa aanu misaalkani mudaabiq ahayna bal calaa sabiili alfard iyo ixtimaal hadduu de yahay oo kale waa waxaad ku fahmayso arrintii kole hadii masaladu kugu cadaato waa muraadkii lagaba lahaa ama markaa mudaabiq ha ahaado ama yaanu ahana wala haboontayd inuu wax mudaabiqa uu yahay be bal xadiidkan kalaam adigu waxyaalaha jiraa kaa weye maraatibu xadiidka maraatibtiisii xasan tahay kama ana lisaxiixi saxiixa si ugu sugnaaday maraatiba maraatib yatafaawatu biha uu ku kala tegayo uu ku kala sarrayn bacdu saxiixa can bacdi saxiixa bacdigu barka kale ay kaba sarrayn oo saxiixba siduu maraatibu lahaa waayo raggan iyagoo dee wasfi wadaagsaday ayaa haddana lagu kala sartareeyaayo ma dhici karto inay dee laba nin un laydhaha min kulli wajin way iskaga siman yihiin oo si kastay isugu mid yihiin iska daa wax ka badani haddaba kadalika sidaas oo kale fa ina lilxasani xasankii maraatiba maraatib baa u sugnaatay waqad jacalaha dahabiyu martabatayni dahabi laba martabo ka yeelay waa kitaabkiisa almuuqida ee isna cilmigan musalaxa faqaala wuxuu yihi faaclaa maraatibihi xadiidka xasankaa maraatibtiisa kuwa ugu sareeya waa bahs bnu xakiimi can abihi can jaddi wacamr bnu shacaybi can abihi can jaddi oo dee ragga qaarkoodna axaadiistooda sida tirmidiya ay saxiix yeelaan aimada qaarkood ay saxiix yeelaan marka kaasoo kale dee barhkood ay tasxiixiyeenba xadiidka xasankaa maraatibtiisa ta ugu sarraysau noqon haddii dadka kale ka sokeeyana ay shuruudii buuxiyaan وبن اسحاq عن تaymiya بن isحاaqna waa imaamkii siirada ama imaam ahli المaqاsi mحamed iبn isحاaq kaas iبn yasaar isaguna dee walow kalam badan uu kuba sugan yahay haddii aan tdliis baa lagu yaqaanay aan tdliis iyo waxa uu tdliisiye aanu ahayn dee xadiidkiisu xasan buu isna martabadii noqdaa وأمثال dalika iyo ka wixii lamida mima qiila inahu صaxiix laba yidhah culimada qaarkood ay yidhaha waaba صaxiix wahuwa min adna maraatib saxiix bal haddii xataa saxiix kaa la ydhaha de saxiixa maraatibta ulaa kuwa ugu hooseeyuu ahaa marka haddii la ydhaha saxiix maahana xasanka maraatibtiisa kuwa ugu sarreeyuu noqonaya uma bacda dalika taa dabadii waxa ah oo dee ka dambayn oo ama maraatibtiisa hoose noqon wakhtulifa fi taxsiinihi wa tadciifihi wixii layskuba khilaafay taxsiinka iyo tadciifka culimada qaarkoodna ay xasan ku tiriyaan barhkoodna ay daciifiyaanba dalika ka xadiid alxaaris bni cabdillaahi xaris alacwar ninkii loo yaqaani way nin caalimo mashhuur ah xaris alacwar kuba shuurooday xaris ibn cabdillahi asxaabtii cali ahaa kolleyna inta badan ama haddii shacbiyo laga nisbeeyey been inuu u nisbeeyey waa xagga ra'yigiisiiyo mala tashayucun bay ujeedeen xagga riwaayadiisa asal ahaan ma aha xaris ibn cabdillah wacaas ibn damrata wa xajaaj ibn ardati wanaxmi iyo dad saasoo dee axaadiisooda laba daciifiyo dadna ay taxsiiniyaan taasna martaba xasan buu gaadhayaa buu leeyahay in udhexaysaana way jiraysa مرتبة قولهم هذا حديث صحيح الإسناد والله سبحانه وتعالى على أعلم
camal atanka mero horeetii halkii aan yar muraajacaynayna arrintuna maahan imtixaan wuxun bay ahayd inaan bal yar garanno oon suuro ka qaadano mustakhrajku sida uu yahay iyo calaaqada ka dhaxaysa kitaabkan mustakhrajka lagu magacaabo iyo dee kitaabka asalka ah ee axaadiistiisii uu sheekhan dambe uu isagu kitaabkan uu dejiyey ee uu dib ugu soo saaray xadiis xadiistaas inaan ku fahamno fawaaida ay leedahay mustakhrajaadku bal qaybo kamid aan aragno oo walow aanay halkan ku dhamayno amsiladu de ay halkan amsilo dhan aanay tani inoo wada noqonahayn bal umuuro kalena gees ahaan aan uga yar faa'iidaysano taas bay ahayd iyadoo dee kutub asaaniidla inteena badan aanay la tacaamulin oonay akrisanba ama aanay adigu kolley la tacaamulin bal markaa inta aynan yar gudagelin waxoogaa yar waxaan xusuusinaynaa tacriifka mustakhrajka muxuu yahay mustakhrajka marka ayaa tacriifinaya bal ama mana doonayna dee su-aalu maahay mid soo wareegta a maaha waayo waqti uma haysano ee ciddii dee waxaan soo eegtay waayo waxa dhici karta dad badan inaanay iskuba hawlin iyo dee geesaana tacriifka mustakhrajka kitaabku inooguwa sugnaayo waxaan soo aragnay tii unbaan doona marka horta bal si aan hadhow aan uga dhaqaaqno taas mustakhrajku muxuu yahay aye sheekh ibrahim way waay ah waay ayuu ka warinaya tamam marka waxay taasi ka dhigan tahay nin baa wuxuu imanayaa misaal ahaan horta bukhaari iyo muslim kuma koobna kutubtan sunantana iyaguna mustakhrajaad bay leeyihiin walow dee kutubta in badan oo mustakhrajaadkii ka mid ahaa aan lahayn horigana arrinta jirta mustakhrajaadka taarifteedu wakti yar oo kooban buu ahaa qarnigii saddexaad ilaa qarnigii shanaad buu ahaa wixii qarnigii shanaad ka dambeeyey kutub mustakhrajaad oo dib loo dejiyey waxaa bedelay kutubtan dee mashiikaadka la idhaha iyo macaajimta iyo kuwaasba wax dee ku yar dhow iyagii ahaa laakiin bedelay oo batay markii dambe oo dee ilaa qarniyadii dambe soo gaadhay ama sagaalaad iyo tobnaad iyo macaajim iyo mashiikaad iyo kutubta ay dhahaan laakiin mustakhrajaadku waa fatradaas buu ahaa qarnigii saddexaad ilaa qarnigii shanaad arrinta jirtana waxaa weye kutubta mustakhrajaadka oo dhan halkay ka bilaabantay halkay ku dhamaatayba wuxuu ahayd albuldaan asharqiya waayo raggan mustakhrajaad kale waxaan arkaynaa inay yihiin uun dhinacii bari ee aan khuraasaan adigu dhinacaasun ay uba badnaayeen laba nin baa jiro waxa dee reer galbeedkii ahaa andaluskii xaggaas ahay laakiin iyaguna markay yimaadeen xaggan dabadeed ay usoo rexleeyeen dabadeed bay labadooda kitaab mustakhrajkaa dejiyeen oo adigu xagga nashcadiisa iyo dhammaad iyo bilowba horta xaggan buu ahaa muddadiisuna taas bay ahayd markaa nin baa wuxuu imanayaa kitaabkii bukhaari misaal ahaan axaadiistiisii buu xadiis xadiis u warinayaa allahuma kol kol xadiis inuu intuu dariiqu waayo iskaga taga awqaada qaarkeed mooye dariiq dariiqa xadiis xadiis buu usoo dhiganaya laakiin wuxuu ku warinayaa un meesha waa isnaadkiisii taas isnaadkiisa haatee waa inta ka sokaysa bukhaari buu isnaadkiisa ku warinayaa inuu isnaadkii bukhaari gelayay aanu ku warinahayn hadduu dee isnaadkii bukhaari gelayo un ku wariyo kitaabkaasi waa riwaayo kitaabkii uu warinayay noqonaysaa mustakhraj ma noqonayo oo imika abu nucaym iyo raggan leh hadday dariiqii bukhaari xadiidkii ka wariyaan ay bukhaari halkaa maraan waxay noqonayaan un rag kitaabkii wariyey ee maaha rag mustakhraj leh markaa sanadkiisuu ku warinaya uu ka baydhayaa dariiqiisii laakiin hadhow sheekhiisa ama sheekha sheekhiisa waxaana shardi ah oo kollay taasi nooguma cadayne mustakhrijku inaanu sheekh durugsan kula kulmin isagoo helaya sheekh dhow oo matalan hadduu kula kulmi karo bukhaari iyo muslim sheekhoodii dee taas inay faa-iide ay ku sugan tahay kale oontan ku sugnayn sheekha labaad mooye inuu sheekha labaad guuro maaha oo waa inaanu sheekh durugsan gaadhin isagoo sheekh dhow helaya allahuma haddii dee kaa kale ka caalisan yahay ama ziyaado iyo faa-iide aan kan sugan ka soko ku sugnayn